فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xowraysyadoo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah hadduu wallaha qadaraca waa barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbi doonnaa dagaal khasaaro sababaya oo magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ku dhex maray askarta maamulka galmudug iyo maleeshiyaad beeleed tafaasiil ku aadan halka uu dagaalka ka dhacay iyo warar ku aadan ayaad dhegaysa doontaan in ka badan toddoba ruux oo falkufsi ah magaalada hargeysa ugu geystay gabar yar oo madax looga jiray misena lagu hayay xarun agoommada lagu koriyo maamulka somalilan hab nuucee ah ayay u wajaheen kiiskan haddaannu dumarkanahay horta cadaaladdaannu doonaynaa cadaaladayadi waa la aasa jawaab degdega ka maqashin waynana annakaa wax ka qabanayna haddaan waxaad dhegaysan doontaan dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunka ka soo yeeray maamulkaas oo ka dhacay qaybo ka mida gobollada waqooyi galbeed soomaaliya sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah kulan ay barbar socotay dooro diini ah oo dhex maray wilaayada hiiraan iyo beesha baadacadde ee ka mida beelaha dega gobolkaas waxaad dhegaysan doontaan codadka waaliga iyo hoggaanka beesha madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama oo markii ugu horreysay lagu arkay fagaareyaasha doorashooyinka waddankaas sidoo kalena weerar afka ah ku qaaday trump kuna baaqay inaan la dooran xiisadahaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka maraykanka ayaad dhegaysan doontaan dowro diini ah oo loo soo xidhay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha eelay ee degta qaybo ka mida deegaanada hoos taga magaalada baardheer ee gobolka gado warhaysiyayuna la yeeleen ee waxgaradka beesha ee loo soo xidhay dowladda uu ka warramaya ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa هو السامي دين عظيم هو السامي
نعم نحب وحدة تجمعنا على العمل قلوبنا مفعمة برحمة وبالأمل
ma ahan barnaamij hadda nagu bilowdo in carruurta la xado la qaato barnaamij hadda nagu bilowdo ma aha
yacni waxaan oo dhan waxa kal waxa keenaya waa xadgudubka laga dhidhin waayey baa keenaysa inuu kufsigu soo batana sabab waxa u ah markii la soo koobo oo sababi karta saddex qodob marka aanu aqriya maskaxda yarta aan fiiriyey saddexdaa qodob kow waxaa ka ah
balwaddi taasi horkeeda wadaa heeri dhaaf heerkeeda dhaafto tuuganimadii iyo sariqadii taas horkeeda daa'idana waa dhaaft waxay maraysaa hadda marka in dadka la xado carruurta in la xado
bulshada runtii e saameyn aad u weyn bay ku yeelatay way hadalhayaan aad iyo aad bulshada maanta waxa weyaan nin nin kastoo ubadkiisa guriga kusoo xidhay qaar baa waxa weyaan macalimiinta nala soo xidhiidhay oo nagu yiri waxa weyaan xaafadda ugu kaalayo ubadka oo xaafadda wax ugu dhiga
afduubkan ku soo batay magaalada muqdisho waa wax ay ka dambeeyaan gaalada
waa wax ay hordhac u tahay dowladda hadda ka jirto waa fidnooyinkii eela qarsooneed fidno ka mida dadka iyo dalka iyo diinta intaba waa lagu soo duulay
ma culimada ictisaan baad culimo u taqaanaan oo ma culimo ictisaan baad sugaysaan inay ka hadlaan arrintan ma jadiidiyad aad culimo leedihin oad ka taqaanood inay ka hadlaan sugaysaan ma nimankii la dhihi jiray suufiya almashirka qabuuriya ayaad rabtaan oo inay ka hadlaan rabtaan inay cid kaloo joogto muqdisho ma jirto
aan waaqica la soconno aan ku dabaqno waaqica jiro aan carruurteenna u raadino meelay ku badbaadi karaan aan carruurteenna u raadino meel ay dhaqankooda wanaagsan oo islaamka ay ku qaadan karaan
يا بني يا بني يا سنا في مقلتي
codadkaasi aad soo maqasheen iyagoo dhammaystiran waxaad beri inshaa allah oo jimco ah ku dhegaysan doontaan barnaamijka diirada jimcaha waxaana looga hadlayaa afduubka ku soo badanaya magaalada muqdisho
دين عظيم هو السامي وجدت هناء وذو waa hagaag waa hagaag dhegaystayaal aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya dagaal khasaare sababay ayaa magaalada cadaado ku dhex maray askarta maamulka galmudug iyo sidoo kale maleeshiyaad beeleed hubaysan oo rarka naga soo gaaraya magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa ku waramaya in halkaas uu ka dhacay dagaal adag oo dhex maray ciidamada maamulka galmudug gaar ahaan kuwa la baxay nabad sugidda iyo sidoo kale maleeshiyaad hubaysan oo is soo abaabulay dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii maleeshiyaadkii hubaysnaa ay weerar ku qaadeen ciidamada maamulka galmudug oo ku sugnaa albaabka hore ee madaxtooyada iyagoona halkaa ka kala ceeriyey ciidamadii ku sugnaa weerarka ayaa sababay khasaare soo gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dadkii rayidka ahaa oo ay ku dul dagaalameen wararkii ugu dambeeyey ee magaalada cadaado ayaa sheegaya in laba ruuxu isugu jira shacab iyo sidoo kale dhinacyadii wada dagaalamay ay goobta ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday xarun caafimaad oo ku taala magaalada cadaado in ka badan nusaac ayaa waxaa istaagay dhaqdhaqaaqii magaalada oo ugu horeeya ganacsiga iyo socodka dadka iyo gaadiidka jawiga ayaana saacado kadib sida caadiga ah ku soo laabtay ma ahan markii ugu horreysay uu magaalada cadaado ay ku wada dagaalamaan maleeshiyaad hubaysan iyo sidoo kale askarta maamulka galmudug ee uu hogaamiyo qorqor waa hagaag weli barnaamijka dhow xawareysiyada ayaad dhegaysanaysaan waxaan idiin soo wadnaa in ka badan toddoba ruuxuu falkuufsi ah magaalada hargeysa ugu geystay gabar yar oo madaxa looga jiray taasoo lagu hayay xarun lagu koriyo agoommada sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xukun aad looga cawday oo ay kiiskaas ka soo saareen maamulka somalilan iyo sidoo kale dibadbaxyo ka dhacay qaybo ka mida gobolada waqooyi galbeed soomaaliya ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno hiiraan kulan ay barbar socotay dowlo diini ah oo qaadatay muddo ku dhow toban maalimood ayaa waxa ay deegaanka shaw ku dhex martay wilaayadii islaamiga ee hiiraan iyo sidoo kale beesha baadacadda oo ka mid ah beelaha dega wilaayada hiiraan kulanka waxaa sidoo kale lagu xaliyey khilaafaad muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex jiray gudaha beesha qaar ka mid a odayaashii waxgaradka beesha baadacadda oo gebagabadii kulanka goobta ka hadlay ayaa kaga mahadceliyey wilaayada hiiraan gogosha ay u fidiyeen beesha iyo sidoo kale wanaagga loo sameeyey
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan halkan ku sheegayaa dowladda aan ku qaban aan nagula qabtay meeshaan faa'iidooyinka aan ka helnay iyo inta ay leegyihiin faa'iidooyinkaasoo ah annagoo ah beesha baadacadde bahaweynta ka kala yimiday wadammada kala duwan halkan waxaan dowro ku qaadanay dowladda la yidhaahdo magaceeda saacad binu macaad radiallahu canhu dowladaas oo aan ku qaadanay lix kutubood lixdaas kutubood aan ka helnay faa'iidooyin waaweyn oo ku tiirsan tiirarka islaamka oo aad iyo aad qiimo waaweyn u leh qiimahaasoo haddii aan carabka ku dhufto ka kooban bara amba wala rabid iyo diidma waxa aan diidayno iyo waxa aan rabno cid walba waa garan kartaa faa'iidadaas mid la soo koobi kara ma aha waa mid aad iyo aad qiimo u leh markii aan intaas ka gudbo waxaa mahad ku leh culimmadii soo qabanqaabisay iyo macallimiintii noo akhrisay iyo ilaahay waa kuruuyaha kutubahaas qiimaha aan ka helin ayaga ayaa ku sharfan oo mahad ku leh waxaa kaloo aan ku soo dhoweynaa waaliga gobolka oo qabanqaabadan ka ahaa agaasinkaas u weynaa aad iyo aad ayaan mahad ugu celinaynaa waxayna noo anfacday ama noo anfici doontaa dadweynaha naga dambeeya iyo siday u anfici doonto iyo siday annaga noo anfacday wax dhanba waa ogaa doontaa haddii ilahay raalli ka noqdo wakhtiga iyo wakhtiga kusoo xigaba wabillahi tawfiiq bismi illaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ka mahad celinaynaa sida noola soo dhoweey iyo firaashka noola dhigay iyo duruusyaha ay antaan noo socday dowladda e shanta maalmood e oon si wanaagsan oo sharafle aan u gudannay waxaan u mahad celinaynaa qabanqaabadan ninkii noo dhigay walaayada ninka mas-uulka naga e sheekh guuleed ayaan u mahad celinaynaa ilaahay mahaddaas iskale annakoo muslimiin meeshaan ku soo kulannay beesha weyn oo reer baadacadde eh ilaaha mahaddaas iskale waxaan mahad u sii celinaynaa daruuska culummada noo akhrinaysay aad aan uga faa'iidaysannay maskaxdayna aad u gashay guriga ulu noqon doonnana aan aad mataqaanaa aan wax uga qaban doonno haddii ilaahaylaa ina diinta ilaahay aan kaalmaysanno cadowga noogala digine aan kaalmo aan ka dhiganin oon cadowgaas ilaahay u barin inas naga jibiyo annakona mataqaan dad isku duuban sidii mataqaana sheekhuleed noo sheege lama taabtaan waa reer baadacadda waa lama taabtaan dad muslin oo isla dhashay oo ahal leh oo qaraabada liisu cadaaba aan yaa nahay qaraabo kala fog ma ihin qaraabada liisu ilaahay as tilmaamay oo liisku cadaab ahaan nahay aqrib hoosaan nahay inaan istuhunsanno ma aha walaalnimada iyo iskaalmaysto waa wax xagga ilaahay ka imaaday waayo waxaan jecelnahay diinta ilaahay inaan u kaalmayno xaqayaama xag adduunya ku moodaynaa ee, duruusta ee, meesha hadda eh, nabadoonnada ninka meesha lagu magacaabo waa nabadoon caadilnimadiisana waa nagala rabaa inaan aan suubin caadilnimada oo ninkaas lagu tilmaamay nin nabadoon ahay sida culammada noo sheegtay waxaan rabnaa sida nabadoonkaas loo ammaanay nabadoonnada inay kusoo baxaan ee xag ilaahay caadilnimo ay ku shaqeeyaan loo baahan yahay marka ee, waxaan ku soo koobaa sida walaalnimada eh sidai diinta mataqaana u kaalmaysa laheen sidaan u xooji laheen sidai cadowga aan tegtiinta nolosii aan mataqaana aan u dhegjignaa laheen intaas maxaa waaye waxaan u cilinaa beesha reer baadacadoo bahaweynta eh inta joogta inta maqanbo waxaan u sheegaa in cadowgaas mataqaana aan kaalmo aan ka dhigano kaalmada diinta ilaahay aan gacanta ku qabsanno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim meeshaan doorada aan ku qaadannay waa dooro aad iyo aad u qaymo badan oo allah ilaahday aad aad u wanaagsan waxaan qaadannay inaanay khasaarin oo allah ilaah inta aan ku imaannay in ka badan iyo waxaan ka soo tagnay aan geersiino wanaaggaas iyo diintaas dadka waxawaaye sidiisaba markay isu yimaado wax badanaad kala faa'iidaysaa meeshaan nimcada laga helay inay guryahayna iyo gasadayna iyo goladayna iyo allah ilaah degaankaayna aan geysiinno allah hanagu duwo waxa naga dambeeyo oo rag iyo haween leh arrintaa aan u fidinno oon lagu khasaarin oo waxa midhaha ka soo baxay maalmaha soo socda aan guranno oo allah ilaahay haddii aad nim nim loo dhaafa aan jirin oo qof kastaba wanaagga iyo iyo meesha waxa ka dhacay aan gacanta midigta ku qabsanno intaasaan kusoo gobgeyn lahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta ilaaha mahadle jasadan anuku mu'miniine muslimiine imaan qaalisada ilaahay inuu kulmeeyey ma haddaas ilaaha iskale maxaa yeelay waxaan u kulannay waxbarasho diimeed cibaadatudiin man yuriid illaahu bihi khayran yuwaafiqu fi diini ilaahay ninkuu khayra doonaya diintan waafajiyaa ilaahay waa nimcadaas ilaaha iska leh nimcadaas ilaaha iska leh ilaahay u sugnaatay waaliga deg- eh, walaayada gobolka hiiraan oo waaliga hogaaminayo oo juhdi ku bixiyey intaan inuu isu timaado isku cafiso waxaan malaynaa bisha labaatan iyo shanteeda inoo bilaabatay duruusta ilaa soddonkeedii waa inoo socotay lix kitaab baan akhrisannay aad iyo aad baa saad loo qaatay imaanu wax bara noqo imaanu wax la bara noqo intaan baraynana inaan geysiinno ummadda naga dambayso ayaan ballanqaadaynaa oon isgarab taagno maxaa yeelay ilaahay waa waa hadlay qur-aankiisa ugu hadlay infiruu khifaafan wasiqaalan wajaahiduu biamwaalikum wa anfusikum inaan walaayada aan isgarab taagno oon garab iyo gacan iyo aansinane ballan baan ku qaadnay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Eh, waxaa meeshaan noogula akhriyey wax badan oo badan oo anaga maaragtay eh, na saamaynaayay markii la yidhaahdo nabadoonna markii la yidhaahdo halaha meesha fadhiya kulli nabadoon waay hal qof oo ka badbaadaya ma jirto Eh, waxaa la rabaa wixii ballantiin qaadnay horta kow inay fusho waa waa la rabaa waxaa kaloo la rabaa in maaragtay walaayada waxaan u sheegnay inayn shaki dambe jirin ee walaayada aan u nahay ayada weli noo tahay annagana weli aan u nahay oo waxna kala xiga aysan jirin Eh, hiil iyo hoo midnaba cid naga xigta aynan lahayn Eh, waxayna ay yihiin inaan walaayada iyo annaga isku mid nahay oo cidna waxba aan kale ahayn waa ballanqaadaynaa waxaanan ku ballanqaadaa magaca baadi caddaan ku ballanqaada waaya iska melihi ani keligay shakhsiyadayda ma ah in la fuliya waa la rabaa waxaan leeyahay eh, warka inaan dheereeyo waa laga fiican yahay waxaan kusoo gabagabaynaa in maaragtay ah, safar iyo waxaasaa si- soo dhow waxaa maaragtay hadduu ilaahay kuuray meeshaan ku dhammaaday ina dowra noogu gabagabowday noogu dhammaatay si wanaagsan annagoo qulubtaayna ku degan tahay waxaa kaloo jiray baadicadde xoogaa xumaan dhex tiiltiilay oo meesha maaragtay xoogaa aw- oo jirtay xumaantii oo reewabar ka bilaabanaysay oo bahda ku dhex jirtay kulligeed siday tahayba in oo wixii quluub ku jiray meeshaan aan ugu tagnay oo ilaahay dartiis u walaalowna been maan ku sheegaa Eh, marka sidaa waxaa la rabaa shaygaas oo sidaa eh, inuu dawaam noqdo oo mid jiro weligiis iyo weligiis la dhowro inuu noqdo assalaamu calaykum waraxmat dowladaanna waxaan codsanaynaa in noola joogteeya sanadka labadiisa gelin haddii noogula badi kara dowlada in noola joogteeya ayaan codsanaynaa codsi waayo taas Ee, waxaana kaloon ma aragtay aan da- dadweynaha u sheegaa in wax la sheego waa fududahay laakiin qaadashada waa waa culays badan tahay sida wax noogula sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan alla ka baryaa diinta noola akhri qow- qalbigayna allah ku dharxa ficilkeeda dadkay ka timaadeen allah naga dhiga waxaan qowlkaygu ku soo koobaa wixii naloo akhri ilaahay subxaanahu watacaala qalubtayna alla ha geliye dadkii noo soo diyaareen waa mahadsan yihiin ballankiin qaadina inaan fulinaan diyaar u nahay waana ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoon macallim yuusuf macallim cabdi oo ah nabadoonka guud ee beesha baadacade sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan ayaa isna goobta ka hadlay alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah uma alxamdu lilaah awalan ilaahbaa mahad iskale naga dhiga dad muslimiin ah uma waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaabi almujaahidiin qiyaadada ee sarsare waxaan leenahay dhibtum wadaaba mamshaakum watabawa'tum min aljannati manzila maadaama beesha baadicadda waaligeeda uu hor fadhiyo muddo siddeed maalmood ka badan oo ag joogo inay dowrada ahmiyad ay u leedahay beesha wilaayadana ay u leedahay ayaa halkaasi laga dhaalacan karaa guud ahaan intaasaan salaamaa anoona ku hadlaya siduu walaalka hadda sheegay golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka hiiraan oo anagoo ku hadlayo insha allahu tacaala mar labaad waxaan kelimatu shukri wa tarxiib u soo jeedinayaa dadkii soo ajiibay markay imaanayeen ee halkan imaanaya xaaladdu siday ahayd iyo maanta sidai ay tahayna way kala duwan yihiin hadafka iyo kaayada laga leeyahay mu'tamarkan ama shirkan laga lahaa waxaa ugu weyn irdaaullaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala in la raali garayo ilaahayna waa raali garayna halan laga raali noqdo ayaan leenahay maadaama aan ujlib xirnay ilaahay dartiis iyo ummadda aan mas-uulka ka nahay masiirkeeda iyo samata bixinteeda aan u fadhinay waxaan leenahay waad gudateen muxuu ahay ajiibitaankii asiga ah waad gudateen ilaahayna waa ka raali noqday hadafkii iyo maqsadkii aan lehenane waa la taxqiijiyey ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waana haadaa siraaطii mustaqiima faاttabicuuhu walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiilih dalikum wasaakum bih ilaa aakhiri اlaaya ilahi wuxuu leeyahay waana haadaa siraaطii mustaqiima fattabicuuhu jidkayda waa kan oo qur-aanka ah fattabicuuhu raaca waxa lala hadlaayana waa dadkan alficlu ablagu min alqowl war waxaa ka qiimo badan shaqaa ka qiimo badan war in la sheego wax qiimo qiimoaas lee malaya waxaa qiimo lahoo taabasho leh ficilkiyaa taabasho leh midowgii maxaakiimta ilaa yowmina haadaa amkii xoogaa fursadda la sheegay allahu akbar si loo takbiirsanay gaalada amkiilil timina waa la iskala jir dadkii shalay takbiirsanay gaaladana way iskala jireen beri haddii la yimaadan allahu akbar allahu akbar bay u leeyihin laakiin wixii ficil ki in loo bedela ayaa laga maarmin walaayada waxa waaye waa isku xirka mas-uuliyadda isku xirka addoommaha iyo rabbigooda waxay u taagan tahay waxa waaye addoommaha iyo rabbigooda inay isku xirto cabra alwasaa'il sharci sharciga saxiixa eh inay cagaha dadka u saarto ayaa mas-uuliyaddeeda ay tahay mas-uuliyaddaas iyada ah oo aan nala kulmiyey oo naqiib iyo nabadoon iyo ogaas iyo waxgar lagu kulmiyey wixii tawjiihin ka dhacaayey ninkaan garabkayda fadhiya dacwadaas ma guti amase ma gudani ninkaas dacwada ma guti allaahuma fashhad ilaahay oo markhaati ka noqo waxaa kaloo aan rabnaa inaan xusno walaalka xanifi ah kelimo uu ka dhawaajiyey wax walba taariikh mar bay qormaan marka walaalka waxuu soo jeediyey canug kasta oo reerka u dhasho in sacad loo bixiyo sanadkii sacad la yidhaahdo sanadkii wabarduubka la yidhaahdo wabarka ilmaha hadda dhalanaya sacad in looga magacdaro alafteeda waa soo jeediya waana ku raacsanaya arrinkaas asiga ah waa wax arrin aad aad u qiimo badan waxaan rabnaa oo kale inaan ku soo gabagabayno waxaan ballan qaadnay oofintooda iyo meelmarintooda waxay saaran tahay qof walbo oo garto oona fulin karay saaran tahay in geedka looga baxana ma ahan nabadoonnada hadday guntiga dhiisha isaga dhigaan haddaysan iyaga wax aqoonin hataa ninkan wax yaqaana hilinuu u baahan yahay qof keligiis dacwo wadi kara ma lahan haddaan annaga hagaagsanahayne iyagana way hagaagayaan waxaa muuqdo waxa waaye waxaan shaki ku jiran waaye wakhtiyaa nala geliyey wax dheefaa nala geliyey cilmiyaa nala geliyey waxaan ummadda ku dhaqi lahaynaa naloo sheegay inaan midnimo aan gaarina aan sheegnay marka waxaan sheegnay fulintooda hadal badan haanama buuxiso marka waxaa waay waxaan rabnaa doontaan oo akhyaartaan iyo akhyaarta naga dambaysan ay akhri doonaan inaan doontaas aan wada saarnaano oo reerka aan badbaadino oon samato bixinno meeshaanay ka bilaabatay saacaddaanay ka bilaabatay hadda kahor waxaan qabanaynay waxaan leeyahay waa soo koriday ahayd laakiin doonta hadda lugaha waa noo wada saaran yihiin haddee wax noola sheekeeyey diin waa ninkii diinkiisa ka cararaayane waa la is arki doonaa aan u diyaar garowno barnaamijkaas asigoon aqbalnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii waxaa munaasabadda ka hadlaya oo soo xiray waaliga walaayadii islaamiga ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan kaasoo dardaaran gooni ah siiyey beesha baadacadde bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh nicamkan faraha badan oo aan haysanno oo noo muuqda oo aan ka dhaxilnay dowladii aan isugu nimid iyo kulankeenna hadda ay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa tirada badan oo uu noo qabtay ayaan ugu mahad celinaynaa allah tabaaraka wa tacaala bacda xamdillaahi subxaanahu wa tacaala ee, dhammaan dadka soo mushaarakeeyey ama ka soo qayb galay dowladan ama kulankan qiimaha badan oo ka kooban beesha reer baadicadde iyo ikhyaartii ee noo khidmaynaysay oo aan martida u ahayn iyo culimmadii ayaguna qaybta ka ahaa oo duruusta qiimaha badan na siinayey muddada muxuu ahaa ee, ay socotay dowladaasu intuba waa mahadsan yihiin jazaahumullahu khayran baan leenahay intaa kadib ee, warka tira badnaandii waxba kuma taro wax dhimani ma jiraan ikhyaartii hadashay ayaa warka qiimihiisii sheegtay kulankan saddex waxyaabood baa u asal lahayd qodobka koowaad erey bixintiisa waxaa ku guulaystay allaha barakeeye nabadoon ibraahim amiir sugow kulanka wuxuu ahaa qayb ka mid ihi wuxuu ahaa daawo diimeed tirada dadeedoo meesha fadhida oo dhaqankii baadacadda ka kooban iyo waxgaradkoodii waa lixdan iyo lix qofood dadkan kaleo ikhyaartaa markii laga reebo dadka gogosha loo fidiyey maantana ay sagaal gogosha intay ku fadhiyaan u tahay waa lixdan iyo lix ikhyaarta beesha ah dadkaasu diin bay qaateen duruus kala duwan dad u ahal ana ay bixinayeen bay qaateen sida uu walaalka uga erey bixiyey waxay ahayd daawo diimeed oo annagu addoommaan nahay ilaahaygiinna abuuray oo aan addoommaha u ahayn wixii uu ugu talagalay qulubta in lagu daaweeyo oo adduunka lagu bad in adduunkana lagu badbaado aakhirana janno lagu galo wixii loogu talagalay oo dadkan diintooda weeye ayadaa in la isku akhriyo la isbaro la isbaraarujiyo la isku intibaahiyo qayb bay ka ahayd dowladu qaybta labaad oo kulankan muhiimaddiisa ahayd waxay ahayd waxyaabo yaryar oo jiray oo ayadana diinteenna waxay nafarta ka mid ah beesha dhexdeedana ka jiray sida bayaanka la akhriya aad ka maqlayseen ayaguna in la daaweeyo wilaayada waxay lahayd isukeenka gogol udhigidda intibaahinta amaa waxaa wada hadlay beesha ikhyaarteedaa wada hadlay ereygaa waxaan ula jeedaa qayb musaalaxahan ula jeedaa qayb musaalaxa ah wixii yaryaraayoo jiray oo aan awalba weyneen oo beesha dhexdeeda ahaana oo wilaayadooda markay la ogaatay ay ugu danqatayna waa lala xalliyey hal waxba ma dhinno waxyaabaa yaryar oo asbaabda jirta darteed culays weyna aan lahayn loo dibdhigay marka laga reeba wixii jiray oo dhan waa la xalliyey waana lagu guulaystay waana lagu fiyoobaaday hoggaankii baadicadde iyo ikhyaartiisii oo dhammaystiran oo wada laab furan oo fayowbaa fadhiya shirka qayb ka mid ahay ahayd qaybta saddexaad waa qayb weliya fiiha ma'aaribu ukhraa bay ahayd shaqada ugu muhiimsan bay ahayd alla subxaana wa tacaala doonisteennii waa noo fududeeyey ayaduna meel fiican bay noo soo gaartay waanu u ballansanna kulanka marka dowladda iyo wadahadalka iyo wadatashiga iyo musaalaxada iyo khayr isu sheegidda iyo waxyaabaha danaheenna inaan isla fiirinna ka koobnaa kulanka noocaas uhuha ilaahay subxaana wa tacaalana waa noo barakeeyey oo waa noo dhammaystiray habeennada qaar waxaad soo jeedka ku gaarayseen taqriiban maxaan idhahdaa toddoba sac wax ka dambeeya baa soo jeedka lagu gaaray daacadnimada iyo waxay tusaysay iyo dadaalka la bixinayay waana og tahay wilaayadiinna waa idinkaga mahad celinaysaa anu marka inta aan raba inaan dardaarmo markaan ishaaray ahdaaftii ama dantii maqsadkii shirka uu lahaa intaas markaan ugu gudbo ama kulankan waxbaan ku ballannay qodobada uu walaalka akhriyey laba iyo toban qodob bay ahaayeen qaybna waa noo dhiman tahaa niri oo kashfinteedii iyo soo cardinteedii wilaayada islaamiga ah iyo beesha ay soo cardin lahaayeen waa lama gaarin waa noo dhimantah laakiin ilaahay annagaa isku og waxbaan ku ballannay meel bay wax noo yaalliin waa wax khayr ah waa wax ilaahay ogol yahay maalinkeedaan bannaanka la imaan doonnaa amaa qodobada meesha ku qoran oo ay beesha baadeecadda ayada qoratay oo ay ayagu isku waafaqeen oo ay ku ballameen oo maanta cidna aysan u maqnayn hadday boqor tahay iyo hadday naqiib tahay iyo hadday nabadoon tahay iyo hadday waxgarad tahay aysan qofna aanu maqnayn deegaannada dhowdhow oo la iska gaari kara baadacaddihii jiray oo dhanna ay fadhiyaan waxaan rabnaa waxaa meesha ku qoran ilaahay dartii inaan la dayicin inaan fulinno inaan muraajacayno dukumiintiga waa qaadan doonnaaye warqaddaa in dib loo eego nabadoon walba inuu dib u eego in la fiiriyo qodobkan muxuu ahaa muxuu oggolaanayey muxuu diidayey muxuu nafarayey laba qodob baan si khaas rabaa inaan u dul istaago ilaahay ajrigiinna ha badiyo awlaaddiinna allaha barakeeyo garashada allaha idiin hagaajiyo ra'yigiinna sadaad iyo toosanaal allaha ka dhigo waxaad qaadateen ka beel ahaan qayb libax inaad ka qaadanaysaan fidinta ama nashrinta diinteenna islaamka dadka in la gaadhsiiyo beeshu waa isla qaadate nabadoonnada inay ugu horreeyaan qadiyadda iyadoo la qaatay qodobkaas dacwada sidaa loo qaatay qodob gooni meel gooni inaan ku qoranno tuulooyinkeen inaan dacwada gaarsiino sidaan u niri baadiyaha dadka jooga inaan dacwada gaarsiino ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow qof walba keligiis u tegi doonaa sheekh hebel baa la yidhaahdaa iyo waali hebel buu yahay iyo nin hebel baa la yidhaahdaa iyo ictibaar ma leh adiga addoon muslima ma ahayd nebi maxamed shareecadiisii diintiisii ma ku socotay wixii gaarsiin ah oo dadka muslimiinta ah naftaada laga bilaabay in la gaarsiiye ay ahayd ilaahay hadhow waa ku weydiin doona waa lakugu xisaabtami doonaa nabadoonkay ka bilaabanaysaa waaligay khusaynaysaa wabarkay khusaynaysaa qofka fardigahoo caadigay khusaynaysaa ninka sheekhay khusaynaysaa dadkeenna beled iyo baadiyaba dacwada alle waa inaan gaarsiinno waa in bilaaddeenna iyo deegaanadeenna iyo beeraheenna iyo meesha ay xoolaheenna daaqayaan waa in ay ka muuqato shicaar islaami waa inuu muuqdo dad dacwo fidinaya oo risaalada nebi maxmed gudinaya calayhi salaatu wasalaam waa in qodobka waa dardaarmaya qodobka labaad oo iigu dambeeyoon dardaarmaya waxaa weeye baadicaddaha maanta meesha fadhiya waa dawlad dhisan lixdan iyo lixd qofood oo meesha fadhida sagaal qof marka laga reebo sagaal lixdan iyo lix ka jir waa meeqa meeqa soo hartay konton iyo toddobada qof oo soo hartay dhaqan waay nin maan wax matelin ma jiro nin walba dadka uu matelo asagaa ogtirada ay yihiin laakiin lixdan konton iyo toddobada qofood ninba reer buu matelaa yacni ha la kala sarreeya marka darajaad baa la kala yahay qodobadeenna marka waxaa noogu jira in la ilaaliyo wadajirka wuxdada islaamiga ah ismaqalka isla socodka in dad fawda inaan la noqon dawlad dhisan bay dadkan hadda maanta yihiin dadkaan maanta aan la joogno waa dawlad dhisan dawladdan dhisanoo islaamiga ah inaan la burburinin anay ii muuqataa iyo anaa iri iyo anaa xagga ka fiiriya midna inaysan dhicin xushmo diimeed inay jirto xurmo qaraabanimo inay jirto xurmo mas-uuliyada inay jirto isbarakaysi inuu jiro haddaanba qofka haddaanuba gaaloobin oo shareecadeenna uusan khilaafin waa in samciyo daaca la siiyo wabarka ugu sarreeya naqiibka ku xiga nabadoonka samadoonka qofka ugu hooseeya dad silsilad oo isku xidhan oo ismaqal leh waa in ayaduna qodobkaas meel gooni waa in lagu qoro si ilaahay noo barakeeyo midnimadeenna u hagaajiyo gurigeenna iyo deegaankeenna ilaahay u barakeeyo dad diimeedna ilaahay uu nooga dhigo intaa ma inoo ballanba yaa yaa waxay ugu jiraan wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wabilaahi tawfiiq dowladeennii halkaa ayay noogu eg tahay iyo kulankeenni aad baad u mahadsantihiin baaraka allahu fiikum فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka dhow xowraysyada ayaan isla soo gaarnay in ka badan toddoba rag ah ayaa waxa ay fal kufsi ah magaalada hargeysa ugu geysteen gabar yar oo madaxa looga jiray falka kufsiga ah ayaa raggan waxa ay ka geysteen gabadhan xilli ay ku sugneyd xarun agoomaha lagu koriyo taas oo ay gacanta ku hayaan xubno gacansaar la leh maamulka somalilan dadweynaha soomaaliyeed ee dega gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey in kiiskaas ay u wajaheen qaab cadaalad darro ah iyadoona maxkamadda sare ee maamulkaas ay raggaas ku xukuntay lix bilood oo xariga oo keliya haddaba dibadbaxyo looga soo horjeedo arrintaas ayaa waxay ka dhaceen magaalada hargeysa iyo sidoo kale degmo ka tirsan gobolada waqooyi galbeed soomaaliya waxaynu ka horumareynaa haween kulan ku yeeshay magaalada hargeysa cuqubo waxaa laga galay inan yar oo ku jirta sanadkii shan iyo tobnaad waa cawo xariir maskaxdeedu ma dhamma oo caadi maaha aabbaheed wuu xanuunsanayaa oo isaga qudhiisa maskaxdiisu ma dhamma waa indhala-aa ee iminkaa loo qalay il hooyadeed way waalan tahay walaalkeedii ka weynaana wuu waalan yahay waxa weeye dhibaato weyn ayaa ku dhacday dhibaatadaana waxaa ka mas-uula gabadha haysata agoomaha caasha ayaa ka mas-uula dhibaatada ku dhacday cawo waxay ku uuraysatay oo lagu kufsaday meeshii loo soo doonanayey ammaanka ee lalahaa ammaan baa laga helayaa ee lagu xiraynayey carruurta dulman oo dhan iyo carruurta danyartaa iyo agoomaha lagu xiraynayey ayaa lagu dulmay iyada marka waxaad leedahay haweenow anigoo hadalkayni ku badinahay aynu wax isku ogolaano oo waxaan kudhi aan hadal lahayn oo maalin walba hooyaa ooyeysa marka waxa weeyaan waa waxyaaba inagu soo taraya inaynu cadaalad hadlo cadaaladdeeni meeday ha laga kaco oo ha laga hadlo oo qabiil iyo aan loogu hadlin oo qolo iyo aan loogu hadlin oo dar ilaahay ha loogu hadlo cawo keli maaha cawo haweenkoo dhan ayaa afkeediya haweenkoo dhan baa garabkeediya haweenkoo dhan bay dhibaatada cawo ku taallaa ku taallaa hadday ceeb leedahayna iyaga ku ceebaysan hadday een, wanaag leedahayna iyaga ku wanaagsan waxaynu cawo u goyno unbaa wuxu ah waxaynaan inagu u goyna cawo ma helayso waxaan aad uga soo horjeednaa xeerka maanta la mariyey ee xeer ciqaabeedka lagu fuliyey raggii cawow cawowgaysay kufsiga Een, de- adduunka may dhicin lamana maqal qof dil eh, dil qof u geystay ama ilmo yar oo wax baranaya intuu kufsaday deeta lagu xukumay lix bilood oo een, uu iska joogay bannaanka oo xadhiga unu waddanka kaliya ka bixi karaynin maaha wax macquula taasi cawa cadaalad ha hesho cawo xariir waxaa ku dhacay wax yar maaha wax laga aamusana maaha waynu arkaynaa halkay wax ku dhiganaysay ee dugsiga u ahayd ee guriga u ahayd ee hoyga u ahayd ay waxna ku cunaysay waxna ku baranaysay ayaa loogu yimid yaa ugu yimid dameer uu dareen wado marba waraabayna cunayaynaan dooranina maanta inaku aynu isku duubnaano siiba hablaha reer hargeysaan la hadlaya waa habla hablaha iminka halkaa wada jooga oo dhan shucuur baa isku keentay mid mid taqaanaa ma jirto mabda' baa mideeyey waxaan leeyahay sidaasaananu maantaanu taa uga dhiidhinay baanu tabrina uga dhiidhiyeyna awa cadaalad ha hesho
awaar cadaalad ha hesho awa cadaalad ha hesho runtii maan jeclayn in aan maanta waxaan ii soo kicisay dareenka cawo oon aad iyo aada uga qeyraysanahay
sidoo kale dibadbax kaalamid ah ee looga soo horjeedo qaabka ay u wajaheen maamulka somalilan kiiska gabadhan yar ee la kufsaday ayaa waxa uu ka dhacay degmada qorilagu oo ka mid ah degmooyinka gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya haddaanu dumarka nahay horta cadaalad baanu doonaynaa cadaaladeedii waa la aasay cadaalad baan rabnaa cadaalad dumarku cadaalad bay rabaan idantaasina waa inay cadaaladada caashay la mid tahay caasha caashay la mid tahay waa inay cadaaladeeda degdega heshaa waa inay cadaalad heshaa maxamed case waxaanu leenahay waad la qabtaa cawo Een, waxa lagu sameeya waad la qabtaa haddaanu nahay degmada qorlugud waxgaradka culimmada cuqaasha haweenka dhallinyarada ardayda waxaan maanta isugu soo baxnay arrintaan ugu sameeye cawo aad iyo aadda uga xunnahay haddii s- jawaab degdega laga- nala ka maqashin waaynana annakaa wax ka qabanayna haddaanu nahay degmada qorlugud waa caasimadii hargeysa madaxweynihii baa jooga golihii wasiiradaa jooga golihii baarlamaankaa jooga waxaa jooga culimmadii arrintaas wax allaale wax laga sameeyey ma jirto koob iyo toban qof baa inantaa xumaanteeda u heshiiyey siddeed nin way kufsadeen midna waxa weeye maxakamadda xukuntay ee siddeedda qof bay sii daysay midna waxa weye labana waxa weeye waxay haystaan iskuulka agoomaha ee shacabka gabadha la yidhaaho caasho maxamuud Qaa- qaalib iyo ninka la yidhaaho maxamed case labadaa qofna inanta xaquuqdeedii bay aaseen oo xaseeyeen in arrintaa wax laga qabtaa meeshaa xukuumaddu dadka ha ka xidho hablaha yaryar lagu shirqoolayo hablihiinna waxun ha u kaydinina oo aakhiradiinna waxun ha geysanina oo ilaahay ka baqa haddaadan ogayna wax ka qabo cadaalad baa loo baahan yahay dalkuna cadaalad buu u baahan yahay dadkuna cadaalad buu u baahan yahay cawo waxaa kufsaday sideed nin cawo siday ka tahay inantii caashaa buntland أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa tahay dhegaystayaal weli barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisa dambe ayaynu ku sii siqaynaa waxaa idiin soo socda maktabka dacwada iyo maamulka islaamiga ah ee gobolka gado isgarabsanaya oo dowlad diini ah u soo xiray waxgaradka beesha eelay qodobkaas ayaa idinku soo maqan balse markaan aynu aadno maraykanka madaxweynihii hore dalka maraykanka barack obama ayaa markii ugu horeysay lagu arkay fagaarayaasha doorashooyinka waddankaas isagoo sidoo kale weerar afka ah ku qaaday madaxweynaha hadda xilka haya ee trump xamaasadda doorashooyinka madaxtinimada dalka maraykanka ayaa meel sare gaartay xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa wada ololihii ugu dambeeyey ee doorashada markii ugu horeysay barack obama madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa lagu arkay fagaarayaasha doorashooyinka isagoo taageero u raadinaya musharaxa xisbiga dimuqraadiga ah obama oo ka hadlayay isku soo baxyo ka dhacay gobolka pennsylvania ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay u codayaan joe biden oo ah ninka la saadaalinayo inuu ku guulaysto doorashooyinka soo socda madaxweynihii hore ee maraykanka ayaa sidoo kale weerar dhanka afka ah ku qaaday trump uu ku sifeeyey beenaale dayacay shacabka ameerikaanka ah wuxuu shacabka ameerikaanka ah ugu baaqay inaysan dooran trump oo uu ku sheegay beenaale oo aanan danaynin samtabixinta dalka maraykanka sida uu hadalka u dhigay saadaaladii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa muujinaya in biden oo sagaal dhibcood uga horeeya trump هداني إلهي بعيد العمى
gunta iyo gebagabada barnaamijka dhow xowraysyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay maktabka dacwada iyo maamulka islaamiga ah ee gobolka gadow oo isgarabsanaya ayaa waxa ay dowlo diini ah u soo xireen waxgaradka beesha ee laayadega qaybo ka mida deegaanada hoostaga magaalada baardheer ee gobolka gadow dowladda ayaa waxa ay soctay muddo labaatan maalimood ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen soddon ruux oo ka mid a nabadoonnada iyo waxgaradka beesha eelay waxay iga warameen waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladda maan xaaji maxamed cabdiraxiim waay halkee joogtaa waxaa noola maxaa halkaas ka dhacay iga warbixi maynay runka dhiyay doori shareen ningowdi marka oo gobolka gedi kisaabsan marka degmada baardheer gaar ahaaneed tuulada caanoo gobodi arrintaas waay yaa waay dadka dowladda loo soo gebagabeeyey beesha eelay haye ma guud ahaan ee dadka degan deegaanka mise waa nabadoonnada iyo waxgaradka nabadoonada waay iyo waxgaradka haye maxaa ku qaateen waxaa ka qaadanay koy kow waxaa ka qaadanay qur-aanka boqoyka safarta kitaab oo liyaraa manhaj doori shariya kitaab liyaraa khud caqiidaga haye
kitaab liyaraa talkhiis haye sifa- sifatu salaati nabiy haye kitaab liyaraa mawjubaat mutaximaat waajibaat imise idiin socotay marka labaat labaatan beri guud ahaan ee, tirada dadka loo soo gebagabeeyey waa imisa soddon ruux waay adiga hadda ee, wax isbedela ma dareentay maalinka dowladda aad imaanaysa iyo hadda
maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad aad iyo aad
haye waa nin oo mugdi ku jiray oo afkin imaadaya noqday asalaamu calaykum waalaikum salaam magacaaga xasan wacdaaden haye ee, ka warbixi dowladan liisoo gebagabeeyey dowlad waxaan ku qaadanay qur-aanka kariimka ah kow huda aqiida caasifatu salaad waajibaat almutaxatimaat intaasaan ka qaadanay magaca gaalow maxamed cabdullaahi halkay ku sugan tahay degmada caanola degmada baardheera ka sugan oo tuulada caanola
haye ma halkaas maxaan igula soo gebagabeeyey alxamdulilah xaal faasixan yahay alxamdulilah kutub kutaabka ama kariimka iga qaadani manhaj doorishaan qaadani cidadka sifatu salaada qaadani hud iyo qaadani waajibaad waajibaadka qaadani yaa tihiin marka dadkiina dowladda loo soo gebagabeeyey mugdicun baan joognay haddana aftiin baan joognay alxamdulilah culamadana khayr allah asiya waxay ahaayeen waxgaradka beesha eelay ee degta qaybo ka mida deegaanada hoostaga magaalada baardheer ee gobolka gado uu dowlo diini ah u soo xiray maktabka dacwada ee walaayadda islaamiga ah ee gado intaas ayaan caawa dhegaystayaal ku soo afmeerinaa barnaamijka dhow xawaraysyada oo aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kan mid la mid ah inta aan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هو السميع